taas waa garan qofka marka xaq muu leeyahay inuu iskiis shaqadiisa oo u gaar noqdo ama iskiis oo u shaqaysto marka loo eego dastuurka soomaaliya
haa qofka inuu iska shaqaysta xaqu uu leeyahay wuu shaqaysan karaa maana shaqada xurniyada qofku xirfadiisa shaqada asaga xor u tah oo qofka lama dhihi karo ha shaqaynin cid dhihi karta ma laha abaabada looma xiri karo maxaa laga rabaa waxaan laga rabin waa wax kala moogtahay qofka ma shaqaysan kartid meel meelay ku taalla ma laha waa waa qofka binu-aadinka waa xor marka haddaan fiirino dastuurka jamhuuiyadda federaalk soomaaliya kumeel gaarka ah qodobkiisa labaatan iyo saddexaad oo ka hadlayo xoriyadda iyo xirfadda iyo shaqada uu ka hadlayo qofka minhada uu leeyahay mihna waxaa waay farsamada wuxuu leeyahay ka hadlayo wuxuu leeyahay muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu si xur ah u doorto xirfadda shaqada ama minhada uu rabo mihna waxaa waaye farsamada u rabo doctor doctoornimo hadday tahay hadday tahay engineer hadday tahay lawyer hadday tahay mathalan hadday tahay mathalan dhismo mathala waxaas oo dhan xaqu uu leeyahay sida shaqaysan kara meel loo shaqaysan kara cusuubin karaa lamarka lama foodeyn karo lamana xeri karo laman lamana hor istaagi karo waa xaq dastuuriga uu leeyahay oo qofkaas uu leeyahay in inuu helaa la rabaa laakiin markuu helay waa maxay mar walba waxaa taagan ah si xasilooni nabadgelyo ku jirto fawdan aanu ku jirin mar walba waxaa la rabaa inaan la baarmarin sharciga la rabaa aan la baarmarin islaamku ma ogolo waxa la yihahdo fawdo ma ogolo islaamku yo maalinna fawdo ma ogolo islaamku marka fawdada iyo isbabaryaaca la diidayaa laakin waxaynaas ka baxsan oo wanaaga inuu sameeyo mada maalan qofkii hadduu daroogo ka waran uu dhaho waan ganacsanaya shareecada islaamka ma ogolo inaad doola ganacsado hadduu dhaho mathalan gabadha ay dhahdo jirkeen ka ganacsanaya shareecada islaamka zina waa la mamnuuc lama ogolo hadduu qofka dhaha ilmaan ka ganacsanaya qof addoon ah in dadka laga ganacsado shareecada islaamka ma qabto xeerarka dalkana ma qabaan iyada marka waa iyadana marka lagama yeelayo walwal waxaa rabaa marka markii waa maxay dhaqaalahu waxaa la rabaa bishardi waxaa aada an yakuuna hada alcamal mashruucan waa inuu yahay camal mashruuca ee sharciyeysan shareecada islaamka aanan kasoo horjeedin oo subinin khamr khamro kama ganacsan karo daroogo kama ganacsan karo that is all forbidden waxaas dhan waa mamnuuc waayo lamana rabo waxaa la rabaa wax waxaa la rabaa shareecada islaamka ee ogolaatay ee fasaxday maxaa yeelay waxyaalaha la fasax way badan yihiin waxa la reebeen waa waxyar marka intaas in lagu xadgudbana mamnuuc waayo xuduuddaas in la ilaaliya mar walba waa waa waajib sharciya ama dastuuri a labadaba marka qofka muwaadinka sidee uu awood ugu leeyahay inuu si xur ah u ganacsado ama uu hanti u taabcadaba asiga gaarkiis waa isla hadda qodobkan hadda ka hadlayni waay mathalan qofka asaga gaarkiisa u tacban karaa haddaad dukaan inta ka furato xaqaa u leedahay haddaad xag farmashiya ka furato xaqaad u leedahay haddaad xag ka furato makhaayad xaggaad u leedahay hoteelaad furan kartaa laakiin inamahaas oo dhan waxaa la rabaa waa inaysan waa inaysan dhibaato ku ahayn bulshada meeshaas ah haddaad daroo ganacsanayso haddaad fisqi suubinayso haddaad waxyaala xun suubinayso sax ma aha waxaa la rabaa marka waxa la rabaa wax dadka diintooda aan ka aan khilaafsanayn ee akhlaaqdooda ka hor imaaneynin shareecada islaamkana ay banaysay xeerarka dalkana ay banaysay toma fiiri xeerarku dalku shareecada laga soo qaatay soo maha ilaan waxaa matalan haddaan fiirino dastuurka hadda aan akrinayna markaan fiirino qodobkiisa aan fiirino labaad wuxuu toos uga hadlaya waxaa la yihaahdo uu ka hadlaya waxaa la yihaahdo qodobka labaad daan hadaan wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dalka haa diin aan islaamka ahayn laguma faafin karo dalka lamana soo saari karo sharci aan waafaqsaneen shareecada islaamka iyo mabaadideeda maqaasideeda marka mar wax walba ee shareecada kasoo horjeedan laga marmaan waay marka marka waxa la mamnuucay waay marka qofku ganacsan karaa xur waayo shaksiyan uu subsan karaa inuu gelis maxaa yeelay in faqiir la ahaado oo dofka inay baagamundo ahaadaan islaamka ma qabo islaamka wuxuu ku jecel yahay gacanta sara midda hooseysa midda sare ku jecel qof inuu shaqaysto waayo ana sal slm xadiisa wuxuu ku leeyahy qofka inaad wuxuu leeyahy inaad baxdo ood buur intaad tagto duur meel togu duur tagto ood qoryo soo gurato ood soo xamaalato ood suuq geysato ood gadato ah kaa khayr badan qofka inaad u gacan hooriso marka aad dhahdo is ii kaalmay aad dhahdo ood meelahaas fadhido ood halkaas adoo basaasaysan duruufaysan dhex fadhido inaad xoogaada u baxsata ah kuu fiican marka islaamka in la shaqaysta asal waa loo gelay ogolyahay waana waa sax taasaan asal ah laakiin waxaa rabaa mar walba fii xuduudi sharci inay tahay aan xadgudub iyo dhibaato kale aynasa gelin ala rabaa
qofka muwaadinkaa sidee ayuu xor ugu yahay inuu helo waxbarasho iyo inuu yeeshaba ama yeesho xarumo waxbarasho asiga u gaar ah
qofka inuu helo waxbarasho waa waajib dastuuri ah weli waxbarasho lacag la-aan ah inuu dowladda ku leeyahay ilaa dugsi sara waa free inuu u helo ugu yaraan un xataa hadii xataa la heli karin qeyb laga cafiyo laasan dadku inay ummi ahaadaan ay jaahil ahaadaan sax ma aha waa la rabaa nisbada uminimada ama jaahilka waa in la yareeya in inta la yareyn karo maa shareecada islaamku waxaa asal u ah cilmiga aqoonta nas l slem markii kowl soo dejinayo aayadda ugu horeysa waxay ahayd iqra suurat oo ogtahay lagu soo dejiyey iqra maxaa la yiri iqra akri nas sl le marka alqiraa meesha wax ka bilawdaan waa akrin marka islaamku asal cilmiga iyo aqoonta u ah jaahilnimadu asal maaha waa taari waa wax loogu tiragalay ma aha marka haddaan fiirino dastuurka maalan qodobka soddonaad markaan fiirino waxbarashada ayuu ka hadlayaa aada u badan yahay qodobkaas markii loo fiirino ilaa wuxuu ka kooban yahay sideed qeybood ayuu ka kooban yahay sideedaas qeybood waan waan dulmaraynaa si si fudud aan udulmarna degdeg an dulmaraynaa maalan qodobka soddonaad haddaan fiirino kow wuxuu leeyahay waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah ay leeyihiin dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed farqada labaad waxay leedahay dhammaan muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho lacag la-aan ah ilaa iyo dugsiga sare qodobka soddonaad farqadii saddexaad waxay leedahay xukuumaddu waxay mudnaan siinaysaa horumarinta baahinta iyo fidinta waxbarashada dadweynaha qodobka saddexaad iyo ilaa inta kaleo ka dambeyso
dhan kale xorriyad la-aanta qofka markii ama xorriyadda laga qaado maxaa ka dhalan kara ama saameyn ah oo ay keeni kartaa bismillaah qofka xorriyaddiisii haddii laga qaado waxay imaaneysaa dhibaato imaaneyso insaanku xorriyadda ilaahi subxaana wa tacaala taxarug ah uu siiyey iyo noloshiisa wixiisa uu siiyey hadduu waayo waxay imaaneysaa inuu si xoog ku raadiyo marka xoog inuu ku raadiyana maxaa ka imaanayo fawdo fawdana maxaa dhalanaysa dhibaataa ka dhalanaysa marka marka xurimada iyo xorriyadda qofka hadduu waayo fawdaa daba taalla marka si marka fawda loo yareeyo waa qofku inuu xurimadiisa calaa xuduud sharci inuu ku helo hadduusan dhibaato geysanin ama dhibaato aysan jirin markaas ayna jirin waa inuu wixiisa hela hadduu waayo laakiin si alla si u heli laha ku dadaalayaa si u heli laha waxaa marka in inuu jidad aan sharci ahayn ama dhabooyin aan sharci ahayn inuu inuu aadaa laga yaabaa oo dhibaato ka dhalata marka oo xataa marka akhiiran xorriyad hadii la waayo dowladda mar qaar wayba duntaaba marka way dumaysaa fawdaa ka dhalanaysa marka marka fawda si loo yaray qof marka waa cadaalada shareecada islaamka sheegtay ah qof walba inuu cadaalad si cadaalada al rabaa wixiis u helaa la rabaa aan lagu xadgudbin xorriyadda qofka marka aan eegno meela ku agta maa jirta ama xaggee ku agtaa xorriyadda qofka uu leeyahay xorriyadda qofka uu leeyahay goorma bilaabataa qofka binu aadinka ilaahay abuuray subxaana wa tacaala maalinku calooshiisa gala hooyadii kasoo galay xaquu leeyahay xaquu leeyahay waxaa kamid ah inaan ilmahaas lasoo ridin la ilaaliyo ilaa ay ku dhasho ku dhasho inuu noolaado marka noolista waxaa kamid ah in la in in in naaskii uu nuugo in la barbaariyo la koriyo wax la baro si loo wado ilaa maalinkuu dhinto iyo xoriyadiis dhamaanaysaa in alla intuu nool yahay xoriyadiisa cid ka qaadi karta malaha marka waa maraaxiil noocyadii hadda aan sheegayni mar walba loo kala duwanaan karaa duruufo way ku ekaan kartaa laakiin guud ahaan xorriyadiisa markaan si guud usoo koobno markuu dhinto unbay ku eg tahay waa qodob iyo haddii maxkamadii matalan soo xukunto oo dhaqaaqiisa lahay la yihah matalan intaasoo matalan maxkamadda waxay ku xukumi kartaa matalan la yihahdo intaasoo sano ama intaasoo sano inta marka xuduudaas xukunkaas lagu guda jiro oo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan oo la xadiday ama xurumadiisa inuu qeyb ka mid a ama guud ahaanba oo la tacaamulo loo diidayna way way ka dhammaan kartaa laakiin hadday noqoto goormay dhammaataa guud ahaanba markuu dhintun bay dhammaan kartaa bes
diinta islaamka oo marka la eego aragti nooca ah ayay ka haysataa xorriyadda qofka ay ka qabtaa
bismillaah maanta inaan kusoo dhex jirnay horta shareecada islaamka markaad fiiriso aada waa mowduuc oo oo kan hadda aan dastuurka aan kusoo koobeynay ka badan ayay u baahan tahay oo xalaqaad socon kara wax lagu soo koobi kara hal mar ma aha laakiin haddaan dulmarno waxaa waayo dee shareecada islaamku xurnimadu aaday uga hadasha mar walba maxaa yeelay qofka xuriyadiisa xurnimada horta waa qofka wax asaga gudihiisa ku jira mar walba waayo inuu muujiyo la rabo mar walba waayo marka ilaahi subxaana watacaala shareecada islaamka cadaaladeeda ma cadaynayso bal aayadda qur-aanka aan fiirino ilahi wuxuu leey kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waluntha biluntha ana fiiri qofka hadduu wax dilo hadduu nin adoon xur dilo waa loo dilayaa hadduu xur adoon dilin waa loo dilayaa lama dhahay kan waa xurkana waa adoon waluntha biluntha gabar hadduu maalan gabar dish waa loo dila haddii gabar nin dilo waa loo dila hadduu nin gabar dilo waa loo dili mafiri macnaheeda qofka xurnimada mama looma dhahaayo islaamku wuxuu u fiiriyey binu aadinimadu ka fiiriyey walaqad karamnaa bani aadama bini aadamkan waa la karaameeyey oo looma fiirin kan waa dumar kan waa rag kan waa adoon kanna waa xor looma fiirinin oo dadka dhan waal waxaa jiro hadal oo caanbaxay oo la yidhi alimaam cumar bin khataab mar uu hadlaayay uu yidhi hadal waxaa jiro caanbaxay uu yidhi mataa istabcadhum annaasa waqad waladad ummahaatuhum axraara matalan goormee dadka aada adoonsateen iyada oo hooyadiis ay dhashay asoo xor ah qof walboo xor in xurxumihiis waa kaas wahay marka xorriyadda islaamka markii loo fiiriyo duruuraadkay ku jirtaa ee qofka binu aadinka xaq uu leeyahay waa wax ilaahay subxaana watacaalana uu shiriyay waa sharcina uu waajibinaya qofku xaq leh ma aha sida qaanuunka u qabo oo kale xaqa qofka lahaansho xaqa ma aha bal waxawaay waxa waa xuduud waxaa sharci ah waa xuquuq sharci ah ilaahay subxaana watacaala qofku uu siiyey uusan cid ka qaadi karta ay marna ayna jiri karin waayo ilaa uu ka dhimanayo intuu nool yahayba saas waahay marka waxaa kutusinaysa islaamku siduu xurnimada uga hadlay addoomihii markii oladhahay waxa la xureeyo oo mathalan laga hadlaayay ilaahay muxuu yihi marka waman qatala muuminan khata'an fa taxriiru raqabatin mu'mina raqabata mu'mina maxaa laga wadaa xataa qofkii fiiri mad qof kale dil khada suubiyo mathalan muumin ah waa waa qatlu khada'i mathalan haddii la suubiyo maxaa la yidhi fa taxriiru raqabata mu'mina maxaa laga wadaa addoon in la xureeyo macna fiiri in qof addoon ah la xureeyo islaamka darajada uu ka joogo waa maxay wuxuu ilaalinaya qofka binu-aadinka noloshiisa xurmiis inuu xur ahaado uusan adoon ahaanin nabi sal markuu imaadayna wuxuu aada ugu dadaalay dadka dhan in la wada xureeyo dadkuu ku barbaariyey noolal binu-aadinka haddaan fiirino suuratul ancaam matalan aan soo koobno ilahi subxana watacuul wuxuu leeyahay awaman kaana mayitan fa axyaynaahu maxaa la wadaa gaalnimada iyo waxay kala mid tahay iyo islaamku gaalku markuu islaamo qof wuxuu lamid yahay dhintay oo la nooleeyey ila nolosha sax waa islaamka waayo marka asal iyada ah marka mowqifka islaamka markaan fiirino ee xuriyaduna waxaa waayo in qofka adoon ahaada kelima ahee qofku waa in heer la gaarsiiya adoonnimada laga saaro marka islaamka aada ugu dadaalay mowduuc markaan fiirino mowduuc aada u ballaaran waayo alaasaan xuriyadda islaamka ayadaa asal u ah qiso waxaa jirta cumar bin khataab radia allahu canhu mar jihaad loo socday axad ilmacaari ka mid aheyd yaa un habeen waxaa la qeybiyey bustooyinkaa la qeybiyey ciidamad dhan la wada qeybiyey marka laba busto soo wato ayaa la arkay markii marka la diyaargaroowayo khudbeeyey markaasaa wuxuu yidhi ayuhalmuslimuun ismacuu wacwar iyo maqla ay dhegeysta muslimiiney markaasa waxay dhahaan kuma maqli mayno ku dhegeysan mayno kulama hadlayno u naxayo wuxuu dhahay war maxaa dhacay oo maxaan sameeyey waxay dhahen sida adiga laba u wadata anagana hal aan wadanaa markaasaa wuxuu yidhi war aniga labada malahena wiilkeyda cabdullaahi bin cumar a siiyey waxaas lagama yeeli cabdulahi cumar keena la yidhi keen cumar meel laga soo raaso meel kujira lasoo qabtay waa la keenay wuxuu yidhi ana aabay anaa sii labadan bustaxbad anaa ugu daray nin dheeruu ahaa oona hal xaba ku filneen ani way arkaysan busta mawoti markaas waxay dhaheen alaan nasmacu ka amirlmuminiin haddaan ku maqlaynaa hadal mana fiir xuriyatul qowlka marka waxaa leeyahay xuriyadda xuriyatul qowlka leeyahay islaamka asal u ah oo inuu suur uu hadlo nabi sal l loo imaan asxaabtii rabax u weydiinaayeen aimada saas aheyd meel qofka la hanjabayo oo la adoonsanayo la rafaadinayo xoriyadiis loo diidayo ma jirto islaamka asaga xorriyadda asal u ah dadka dhan ilaahay karaameeyey binu aadan karaameeyey islaamkana wuxuuna qof xaquuq siiyana qof ilaahayna mabalahaba ayadaa intuu siiya ah ku filan
ma is leedaha marka eh, haddii la dhowro oo xorriyaadkaas aada soo sheegtay i- iyo xuquuqda qofka uu leeyahay in nidaamka dalkeena soomaaliya uu hagaagi doono haa haddii sidii waafaqsaneed ee shareecada islaamka kasoo sheekeynayna hadda ka sheekeynay iyo dastuurka mathalan kumeel gaarka ee xeerarka ku qoran mathalan la fiiriyo shuruucda qoran la fiiriyo la raaco oona qofka muwaadinka soomaaliyeed intuu xoriyaadkii ahaa uu rabay uu helo uu dhiban cadaalada imaanayso cadaaladda markay imaatona horumar a imaanayo horumarkana barwaaqa barwaaqadana ina xumanaysa inaan ummadaha waaweyn ka mid noqono horumarno dad aan noqono haddii la waayo laakiin walcagsu saxiix a dhahdaa saxiix maxaa laga wadaa haddii inamahaas dhan la waayo xuriyaadkii dhan aan soo sheekeynay hadday tahay waxbarashadii hadday tahay mid dhaqdhaqaaqii hadday tahay xisbi kubiiradii hadday tahay siyaasadii hadday tahay inuu qofka shaqaysto had- waxyaalihii kale aan soo sheegeynay maanta ku- hadday tahay oo qofka loo waayana waxaa imaanayso fawdo saan ka sheekeyn haddaan ka digin waayo waa waxa meeshan dhigay maanta anaga waayo meesha waxaan dhigay maanta anaga dhigay waxaa waayo ee, qofka haddii la magacaabo xataa qabiil loo fasiraayo qof haddii la suubiyo qabiil loo fasiraayo haddii arrin la suubiyo qabiil loo bedelaayo waxaa ka- fawdada cadaaladii a yaraatay marka hore yareed haddii marka cadaalad in la suubiyana waxaa waaye culaysi badanaa iska jiro qofka wuxuu fawdadii uu la qabsaday ee, intii sanad arkaysa marka wuxuu u baahan tahay cadaaladaas in la hagaajiyo ee, la sameeyo mar walba insha allahu taala in la dadaalo dadkan ilaahi subxaana watacaala oo madihiis cadaad loo suubiyo mar walba cadaalad suubiyan insha allahu tacaala horumarka iyo khayrka barwaaqada waa iska imaanaysaa haddii cadaaladaas laga leexdana dhibaatada iyo dhibkana lagama baxay waa lagu jiraayaa marka waxaan soo jeedinaa ummadda soomaaliyeed ee, iyo mas-uuliyiinteeda waxaan soo jeedinayaa in ummadan khayrka lagu hogaamiyo cadaaladna loo suubiyo dadkana ayna cadaalad cadaaladda naftaada ka bilaawata adig naftarkaana cadaalad u suubisaa la rabaa aada u mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu